subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eraadii haysana ay qodobadaad ku maqli doontaan saaka wararkan waxaa ka mid ah beeralayda tuulo ka tirsan degmada mahadaay oo walaac ka muujiyay cayaano saameeyey beerahooda maamulka degmada beerdhabo anfur u sameeyey qoysas danyar ah olole nadaafadeed oo laga bilaabay degmada baraawe salaad roobdoon ah oo laga oogay degmada cadaado tartan kubadda cagta ah oo lagu qabtay degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose shir looga hadlayay wacyigelinta iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday muqdisho deeq raashin oo la gaarsiiyey qoysas ku nool magaalada baydhabo akhbaaraadka dibadda saaka waxaa ka mid ah dagaal laga cabsi qabo inuu dib ugu qarxo gobolka waqooyiga itoobiya
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay afariyo tobanka bishii saddexaad sanadka labada kun shan iyo labaatanka ramadaan kariim beeralayda tuulo ka tirsan degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe ayaa walaac ka muujiyey cayaano saameeyey beerahooda saare cabdixuseen ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaysa beeraleyda tuulada buurfuula hoos tagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabasho ka muujiyey tacabka beeraha sababo la xiriira cayayaan saameeyey dalagyadii u beernaa iyo fatahaada webiga shabeelle oo saameyn ku yeelatay dadka beeraleyda ah cabdulaahi maxamed abuukar oo ka mid ah waxgaradka tuulada buurfuule ayaa ka barbixiyey caqabadaha haysta dadka beeraleyda ah beer shacabkeeda ninkii sabcayaa yaqaan walow oo dadka intooda ban badan oo gobolka ku nool beeraley ay u badan yihiin shacabka waa lawada yaqaanaa wax badan oo isbedel ahaa jiro waxaa arkay fasal dhan oo shacab diyaarisi waa kan hadda oon kasoo gudubnay oo kala daysata leh shacabka si loo diyaariya inta badan waxba kama soo goyn hadda waxay waxay isku bedeleen bal waxna waaba laga waayo oo balkiyaaba kasoo dhalanin marka shacabka saasoo maaragtay marna uu samaysan yahay marna wixii yaraayo kaa gari ka badan uu keenaa marna wixii gelisi oo badan aad ku waynay intaas way inoo dheer tahay fatahaadaha nagu badan weliba sanadahan hadda aan joogno afar iyo labaatan oo hadda aan kasoo gudubnay sanadkii shan iyo labaatanaad waayo hadda wax noo bilawday oo bish saddexaad aan ka joogno marka intaan fatahaada fasal sanad sanadkii kasii dambeeyo wax gaabanay ahaa jirtay laakiin sanadahan waxaan dareemaynaa culeyskeeda inagu sii badan yahay sida hadda labaatan iyo laba kun iyo labaatankii wixii kasoo inta ahay ilaa iyo sagaal iyo tobankii kasoo bilow ilaa iyo meesha hadda aan joogno fatahaadaha zaaid waaye qadar oo ku aadan waaye lix sano amba wax kusii dhadhow markaa dhanka kale cabdulaahi oo sii wata hadalkiisa ayaa ka hadlay sida loo horumarin karo beeraha gobolka shabeellaha dhexe maadaama gobolkan caan ku yahay wax soo saarka dhulbeereedka waxaa loo horumari karaa gobolka tacabka ku aadan oo dhulbeereedka ku aadan hadduu ahaan lahay waraab hadduu ahaan lahay hareed waxaa loo horumari karaa intuuna roob bi-in ama webi shabeelle biyo u keenin in beerta la carigidiyo kadibna loo sameeyo beer intay u baahan tahay oo shaqooga ku aadan oo hal iyo lama ahayn sidaasaa loo horumarin karaa si oo maaragtay dalag loogu goosto oo nadiif oo taya leh hadalkan waxgaradka tuulada buurfuule ayaa kusoo aadaya xilli diyaargarow loogu jiro tacbashada dhulbeereedka islamarkaana loo baahan yahay in la taageero dadka beeraleyda ah mahadsanid saara maamulka degmada beerdhabo ayaa anfur u sameeyey qoysas dayar ah maamulka degmada beedhabo ee gobolka baay ayaa anfur u sameeyey ku dhowaad kun qofood iyadoo weli lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dadkan anfurka loogu sameeyey magaalada beedhabo ayaa u mahad celiyey maamulka dowladda hoose ee beedhabo
magaca khamiisyo waaye khamiisya diida bille ramadan oo futbool afartan iyo li oo kabeega iyo sadiida bille saddexaad lama kun labaatan iyo shanta ilaahay aan mahdiyaan meelun wayba waa xarunta shantarka xaafadda isha leeraayo waaye xarunta bulshada lahaytiyo mahadnagaane maamulka degmada gudoomiyooteen weeye geyday maylanaay teegaab iyo gudoomiyaha xaafadda isha geyday salaad marka maylana xaruntu sanadkii sagaal haddii afur suub yahay haddii mar dheertaha charity foundation bulshada ku nool magaalada beegabajanay sanadkun yaa mayning eta maylanaay sagaal maylun shantarkana sanadkun waa sidin in afur ka dhiiban maalintii may afur siyaanay hal kun qof lix boqol oo dumare iyo afar boqol oo maylanaay migale migalkaas oo hirta iyo dadka danyarta iska jiraan bilaantan iyo dhan bisin aragteen agoonley iyo dad oo caafimaad dhewaay anfurkan oo nuuciisa ahaa anfur wareed ayaa waxaa loo sameeyey dad danyar ah oo ku nool magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay olol nadaafadeed ayaa waxaa laga bilaabay degmada baraawe xaliim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa
maamulka degmada baraawe uu horkacayo gudoomiyaha degmada baraawe ahna duqa magaalada saraakiisha amniga degmada iyo maamulka shirkada deegaan dhowr ayaa waxay ololo nadaafadeed ka bilaabeen xaafadaha degmada baraawe ugu horeyn qaar ka mid ah howlwadeenada shirkada deegaan dhowr ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo deegaanka nahay saan ugu shaqayn lahayn nadaafadda degmada nadaafadda waa shay waajib ah oo annagana saaran inaan ka shaqayno sababtoo ah nadaafadda iimaanka barkeeda waay annadaafatu nisfu min aliimaan
meesha iskii sheego reer baraawo kambanigaas qof kasta in isku diiwaanjeliye qof kas minkakay qashankee isku qaad banka soo digiye laku qaad meela deeye maantaan meesha tegin xeebta baraawo gadaashaan walaalo la fadhoobanen ama dhibaata yaashe mid ilaahay ogow cudur iyo dhibaato waxyaala ku midasa ku qaade kambaniga deegaan dhoor nadaafadda degmada baraawo ina ka shaqeeye howl badan ku qabada diyaar ah annadaafanu nisful iimaan nadaafadda iimaan nuski barkayow ma iskii sheegaayo qofkii qashan minkakay hortay ka daadiye la'agar maantan ku ballaawata wali sharciga qobasalmarsiiy waxaan idiin sheegaynaa dhammaan inta ku dhaqan degmada baraawi ee nawaaxigeeda maanta laga bilaabo cid qashankuu shubi karta badda ama mataqaanaa suuqyada ama mataqaanaa guryaha hortooda luuqyada wixii lamid ah oo qashamada loo isticmaali jiray cidou isticmaali karta ma jirto wixii maanta saacadan anaga aan hadlayn laga bilaabo dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada baraawe ayaa ka hadlay madasha ay lagu qabanayay ololaha nadaafadeed ayagoo bulshada uga baaqay inay dhowraan nadaafadda ayna qashinka ku shubin goobaha danta guud ka mas-uula nadaafadda degmada baraawe imaa qofku inuu kambaniga deegaan dhowr iska diiwaan geliyo oo qashinka ka qaado waa kow imaa inuu meesha loo asteeye qashinka ee layidhaha duraduraa inuu geeyo qashinka labadaa waddaa furan wadda saddexaad ma fura wallaahi baan ku dhaartaan qodob saddexaad furay aad ujeedaan waa qashin waa hilibkii xoolaha waa qashinkii calooshii iyo madaxii iyo lafihii waaye marka ummad dhan inay sidaan u noolaataa nasiib darro weeye meelaha qashinka lagu shubo waxaa ka mid ah xawaalaha waxaa ka mid ah baddii la rabay in la nadiifiyo oo waxaan dareemayaa hadda xilligii malayagaa la joogaa malayna malaha magaalada hadda ololahani laga bilaabay degmada baraabe ayaa ujeedkiisu yahay dib u soo celinta bilicda nadaafadda guud ee magaalada salaada roob doon ayaa waxaa laga oogay degmada cadaado ee gobolka galguduud nuur maxamed cabdi ayaa soo jeedinaya qodobkaasi waxaa magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya lagu qabtay isku soo bax roob doon ah oo alle looga baryayay inuu keeno roob kheyr qaba oo ay ku diirsadaan dadka iyo duunyada isku soo baxan ayaa waxaa hogaaminayay guddoomiyaha degmada cadaado mudane faarax diiriye warsame waxaana isku soo baxa kadib la tukaday salaad roobdoon ah salaada ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka degmada mudane cabdixakiin maxamed cali shilin culimada deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada culimada degmada ayaa hore u iclaamiyey salaada waxaana bulshada iyo maamulka loogu baaqay inay kasoo qayb galaan mid ka mid ah culimaa udiinka ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha wuxuuna ku dardaarmay in alle la baryo si looga baxo dhibaatada laysna cafiyo waxaan isu dardaarmay inaan laftayda iyo midiinaba ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa inaan ku xihanno qof walba markii cabsida ilaahay laga helo ilaahay subxaana wa tacaala wuuna waraabinayaa dembiga waxa roobla'aanta iyo dhibaatada nahayda waa dembiga annagu aan kasbannay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum buuli ilaahay subxaana wa tacaala dadka dhibaatada haysata oo roobla'aanta ah ee colaadda ah ee shidada ah waa dembiga annagu gacnaheenna aan ku kasbannay dembigaa waxaa la doonaya qof walbaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu laabto dembiga ka toobad keeno watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta u dhammaantiin ilaahay u toobad keena maxaa yee xaqiiqo waxaad ku tihiin aad liibaanaysaan haddaad toobad keentaan waxaa la doonayaa markaanoo kale qof walba istikfaarta inuu badiyo dembidhaafka inuu badiyo ilaahay subxaana wa tacaala qof walba uu ku xirmo roobka ilaahay uu qof walba uu weydiiyo annagu aan iscafinno qof walba uu cafis muxuu aha qof kale ka dalbo dhammaanteenna aan iscafinno gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriye warsame ayaa ku baaqay in garab istaag loo muujiyo dadka tabaalaysan ee ay saamaysay abaarta ee ku nool deegaanada hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud waxaan rabaa laba qodob inaan warka ku soo koobo qodobka koowaad ilaahay inaan barinno oo aan roob ka barinno si ilaahay roobkaa noo shiiyana waxaa shardi ah inaan iscafinno marka dhammaanteen haddaan nahay dadka ku nool deegaankan ku nool guud ahaan iyo gaar ahaan magaaladan inaan iscafinno oo quluubta isku furno quluubta in la isku furaahay waa sababta ugu weyn oo ilaahay uu raxmaddiisa nagu siinayo inaanan quluubta isku furin oo qalbiga wax iskugu haynana waa asbaabta ugu weyn oo wax nooga xihan yihiin sida culummadu noo sheegtay qodobka labaad waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee ramadaan dad masaakiina oo fara badan oo waxba haysan oon awoodin inay soomaan oo waxay ku afuraan aan haysan ayaa magaalada iyo hareeraheedaba ku nool in la isku gargaaro dadkaa la gacan qabto dadkaas waxay ku afuri lahaayeen iyo waxay ku soomi lahaayeen laga gargaaro qodobkaasna waa baraarujinaynaa inta wax haysatahay inta aan wax haysan inay gargaaraan dadka deriska kula ah dadka meesha ah ka shaqaysa deriska la'ah dadka waddada aad marto deriska la'ah ee aad sii marto oo soo martid xaaladda ay ku sugan yihiin walaal u kuurgal dadkaa waxaa loo aruuriyo
isku soo baxan iyo tukashada salaada roobdoonka ayaa ku soo aadaysa xilli dadka ku nool deegaanada hoostaga ay wajahayaan abaaro tiyo ay jirtana in lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan tartan kubadda cagta ayaa lagu qabtay degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose saare cabdi xuseen ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaysa agaasimaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka jubbaland uu weheliyo gudoomiye ku-xigeenka degmada dhobley ayaa kulan ciyaareed u qabtay dhallinyarada ku dhaqan degmadaasi kulan ciyaareedkan ayaa ujeedkiisu ahaa isdhexgaalka bulshada iyo soo bandhigada hibadaha ay u leeyihiin kubadda cagta gudoomiye ku-xigeenka degmada dhobley mukhtaar maxamed sahal ayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland ugu mahadceliyey sida ay ugu shaqeynayso isdhexgalka dhallinyarada maanta liigaan furmaayo waa khaas wuxuu yahay degmada dhobley oo ay mxua wasaaradda dhallinyarada sboortska ay hormuud noogu tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin ka soo qaybgalkiina hay-adda muxuu ahaay ka qayb qaadanaysa l w f na aad baan ugu dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka jubbaland cabdulaahi axmed cabdulaahi ayaa dhallinyaradu ku dhiirigeliyey ciyaar wanaagga ay soo bandhigeen islamarkaana kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada anagoo maalmahan safar shaqa ku joognay waxaan rajeynaa insha allahu tacaala liigaas inuu nool liig qurux badan sidaa wada ogtihiin degmada dhobley waxaa ku taallaa xaduudka waa degmo inta badani isku xirto laba wadan oo daris ah dhallinyarada reer dhobley waxaan u rajeynaa insha allahu tacaala inay dhiigaan si qurux badan oo qayb qaataan oo ay tahay isdhexgalkii iyo annagoo ka fiirinayno in dhallinyarada laga wacyigeliyo waxyaalaha argagixisada iyo muqaadaraadka la xiriiro sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinaya maamulka degmada dhobley iyo sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinaya hay-adda l w f oo runtii qayb muhiima ka qaadatay ee guud ahaan jubbaland oo degmada dhobley bas aan ahayn barnaamijka aan maanta qabanan ee kismaayo ay sidaana koleto dhowr jeer ay naga taageertay barnaamijkan waxaa la yidhahdaa intiisa badani ama activity magaciisa waxaa la dhahaa dhobley go talent waa taalentiga iyo hibada dhallinyarada dhoobley inay ku soo bandhigaan oo ay tahay inay xirfaddii banooni ku soo bandhigaan dhoobley waxay ka mid tahay degmooyinka inta badan banooniga lagu yaqaana ama banooniga u saaxiibka ah waxaan rajeynaya dhallinyaradan ama galabta liigan loo daafuraya ama dhallinyarada kaleeta ka qayb qaadan doona inay ka mid noqdaan xulalka kala duwan ee jubbaland sidoo kaleeto waxaa dhallinyar reer dhobley kugu bishaarayna insha allahu tacaala wakhtiyada soo socda inaad heli doontiin garoon kubadeed oo maanta aan dhagax dhignay si u dhaqsiyaa badan aan rajeyna insha allahu tacaala kulan ciyaareedkan ayaa ujeedkiisu u ahaa isdhexgaalka bulshada iyo soo bandhigidda hibadaha ay u leeyihiin kubadda cagta shir looga hadlaya wacyigelinta iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah ayaa waxa ay ka dhacday muqdisho xaliim cali ibraahin ayaa soo jeedinaysa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa soo xiray shir muhiim ah oo looga hadlayay wacyigelinta iyo baraarujinta qabadashada doorasho qof iyo cod ah shirkani ayaa diradda lagu saarayay sidii loo xaqiijin lahaa hirgelinta doorashooyin toos ah oo dimuqraadi ah taasi oo arrin dastuuri ah oo aan laga maarmi karin kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasho ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk ee soomaaliya cayduruus macalin xasan asigoo sheegay in maalmaha uu socday shirkaani la isla gartay in wadanka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah gobolka banaadir iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay diyaariyeen qorsho ballaaran oo isbuucyada soo socdo lagu gaari doono dhammaan degmooyinka gobolka banaadir oo degmo walbaba ay ka dhici doonto kulamo la mid ah kulankan kuwaas oo wacyigelinta doorashada qof ee codka ah iyo waxbarashada madaniga ah kor loogu qaadi doono muwaadinka xuquuqda uu leeyahay iyo asaga xaqa lagu leeyahay dhinaca kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo qayb ka ah shirka ayaa sheegay in dalku muhiim u yahay in lagu qabto doorasho qof iyo cod ah
dadkaan odaga u ahaa intay gaartay iyo gurigeyga iyo raaskaygaba mar hore ayaan ka wacyigeliyey maaragtay qalbigood hadda waxaa ku taagan in la aadi doono qof iyo cod waxaa waaye dhaqanka soomaaliyeed ayaa halkan fadhiya dhammaantoodna waxay guntiga dhiisha isaga dhigeen in maaragtay ay bulshadu oy ayaga odayga u yihiin kuway waalidka iyo warasada u yihiin kuway wada dhasheen kuwa odowalaalka iyo odwadaagga ay yihiin dhammaantoodba inay u sheegaan kana wacyigeliyaan dalka inuu aaday qof iyo cod qarandhiska soomaaliya burburkii kadib ilaa hadda saldhig baanu nahay waddo oo ah qarandhiska soomaaliya biis baanu nahay waanan haysannahay one vote one man ama doorashada maanta la iclaamiyey horena waanu eydnay haddana waxaan leenahay insha allahu si nabad ah inoogu dhacdo ala dowladda barnaamijka ay soo dejisay way ku mahadsan tahay annagana horey baanu u qaadanay dadkaan u sheegi lahaan u sheegnay maantana waa sheegaynaa maalin kalena waa sheegi doonaa ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay qof iyo cod inay wax ku doorato ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dib u heshiisiyiinta cali xoosh ayaa sheegay in la dhammaystiray saddexda xeer ee muhiim u ah qabsoomidda doorashooyinka qof iyo cod ah kuwaasoo kale ah xeerka guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha xeerka xisbiyada iyo xeerka guddiga doorashooyinka sidoo kale wuu xusay in dowladda ay ka go-an tahay in la diyaariyo deegaano badan oo shacabka soomaaliyeed ay si xor ah ugu codayn karaan muxuu ahaa aadibabay qof aysan ogeyn muxuu ahaa loo soo dooran lahaa inay wax doortaan ama la doorto un weeye waxa ay sugayaan ama waxa masharaftidodu tahay marka soomaalidu waxay tiradaa war qabaa xiisa ma leh doorashadaasna isla qaadanay awaanintu ka soo baxday dadka in la gaarsiiyo weeye laba si loo dadajiyo weeye intii hadda maalmood oo ramadaantu socotay oo munaasabadaha kala duwan maalinba meel aan ku qabanaynana waxay ahayd shaqo la isfarayey oo markasta ay ahayd in lala dheelmado lagu wacishigashanaado maalintay joogto muxuu ahaa hawshaa la qabto inta ka horaysana dadka lagu wacyigeliyo loo sheego shirkani wacyigelinta iyo baraarujinta ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda federaalk soomaaliya ee ku aadan xaqiijinta in doorashooyinka qof iyo cod ah ay dalka ka dhacaan si shacabka soomaaliyeed ay usoo doortaan hogaamiyahooda si dimuquraadi ah deeq raashiin ayaa la gaarsiiyey qoysas ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay nuur maxamed ayaa mar kale soo jeedinaya qodobkaasi hay-adda samsom foundation ayaa ku dhowaad kun qoys ah oo danyar iyo barakacyaal ah isugu jira deeq kala duwan ugu qeybisay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayay hay-adda zamsom foundation isku xilqaantay gurmashada dadka nugul gaar ahaan dadka agoonta ah iyo danyarta ee aan awoodin waxa ay ku afuraan bisha barakaysan ee ramadaan deeqdan raashiinka ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas badan oo aada ugu baahnaa deeqdan cabdiqaadir maxamed hiraabe oo ah madaxa mashruucan ayaa ka warbixiyey caawinaadan ay hay-adda zamzam foundation u fidisay dadka tabaaleysan
bisha barakaysan ee ramadaan waa bil khayr badan waa bil raxmad waa bisha dadku ay isu naxariistaan inta badan qofba qofta u gaari karo duruufihiisa oo ka qayb qaato dadkan halkaan aad u jeedaan iyo in ka badan oonan maanta gacanteennu gaarin waa dad ay ka soo barakacay meelihii ay ku noolaayeen xoolahoodii ku noolaayeen beerahoodii intaba ay ka soo hayaameen kala dhumeen qaarkood familadoodii yacni saddex markii loo qaybiyo dadka ku nool barakacyaasha ama kaamamka qaxootigu waa haween iyo caruur ay iswaayeen waalidiintoodii kale iyo dadkii gacan sii jirtay taasina waxay keentay inay waayaan cid u maciinta waxayna u baahdeen cunto biyo iyo caafimaad intaba hay-adda zamzam iyo hay-adaha kaloo nala midka ahina keligood kuma filnaan karaan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasii joogto inay iskaalmayso gacanna ay siiso zamzam waa hay-ad soomaaliyeed waxayna ka shaqaysaa soomaaliya guud ahaan somalilan puntland gobolada dhexe ilaa koonfurta soomaaliya waxayna ku bixisaa tiim kastoo keedaha ka mida meesha uu joogo inuu siduu gargaar u gaarsiin lahaa dadka la il daran oo duruufaysan oo aan la haysan cunto biyo iyo caafimaad intaba sanadkan sanadkii hore bisha ramadaan xilligan oo kale hay-adda zamzam waxay gacan geysatay in ka badan kun oo ah dadka ku nool dhammaan odbska ku yaalla magaalooyinka waaweyn sanadkaana hay-adda zamzam waxay daah ka furtay oo ay samaysay website si toosa loogu tuuri karo tabarucaadiina oo aad dadkiina uga qayb qaadan karaan dhammaan doonariskao dhan si loo gaarsiiyo gacanna loo siiyo dadka u baahan in gacan la siiyo oo danta ku qabirtay magaalooyinka waaweyn
qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay gargaarkan ayaa u mahad celiyey hay-adda zamzam foundation
meel iisee walaalaha muslimiinta raashinaysa magaceedan kumaasiiye meel iisee sokor cusbo iyo sariir raashin sadishee liiswe tamartiyo cusbo imalisiyay aleen raashin bariis buro sokor sariira liiswe eedeedan kuma hadnaga walaalaha muslimiinta may kuu sadaan haddana rawlaaan lakajar walqasuumana mahaysan hadwalana siyan eedeeda umahadsiyin raashiinkanana soo nina ogaado barakaado gaar ahaan magaalada baydhabo tuugseya ku nool walaalaha muslimiinta eedeeda umahadsiyin raashiinkanana soo beesada nafteenana siyo lacagda mahaysan ulaadu walka arab basadaan mahaysan rawlaaan lakajar eedeeda umahadsiyin walaalaha muslimiinta kuusada sababta deegaankan ku bara wadankan abaar sidii saasata tana daba ka socday goob degaa la nagatay meelerayho tijeedo goobgado buureera ku hegaaso goob degaa la nagatay unubase kosokuwa kubani wala luwaan baawurnaada maaku guurna luwaay baydhow ku koyni baraka awa nagani dhibaatadaasana haysataa kubani eedeeda mahasintay may ku nooladaane beerale isku hayne beerowaana nafaha noo biidi walaana inuuna taabano ulaadaana ka maalino waalidiintan walaalnyagaan isa ogaasino ida falaani shalbeerdawni
hay-adda zamzam foundation ayaa qeyb laxaad leh ka qaadanaysa sidii ay ugu gargaari lahayd dadka danyarta ah ee aan awoodin wax ay ku afuraan bisha barakaysan ee ramadaan marka dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo saare cabdi xuseen
haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan sagaal boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic saddex oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya sagaal iyo labaatan dhibic lix markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markana dalaga koombada galeyda ayaa la kala siisanaya afar iyo toban kun koombada digirta ayaa la kala siisanaya shan iyo soddon kun koombada digirta salbukada ayaa la kala siisanaya shan iyo labaatan kun koombada misigada ayaa la kala siisanaya labaiyo toban kun koombada looskaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah kiilada bariis caddaha ayaa la kala siisanaya shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah markana micishada haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar halka haafka burka la kala siisanaya shan iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar markaana cayaaraha leona miisi ayaa qirtay in saaxiibadiisa barshelono ay naceen hal koox oo brimer leaga ah in ka badan kooxda reyaal madrid miisi ayaa afar koob oo jabnos liiga ku guuleystay lis class isagoo loo magacaabay ciyaarhankii ugu fiicnaa ciyaarta finaalka ee ay ka qaadeen manchester united wuxuu marar ka hortagay kooxda brimer leaga ah oo ku leeyahay khibrad kala duwan mid ka mid a kulamadaasi ayaa dhadhan qaraar ku reebay afkiisa ilaa iyo labada kun iyo shantii keliya miisi sanadkii labaad ee xirfadlaha kubadda cagta miisi oo toban iyo toddoba jir ah kumulog laheena kooxda markii ay chelsea soo saartay guul lama iloobaan ah oo ay afar iyo laba kaga badisay kooxda lagu magacaabo frenka ee barsha garoonka stanford bridge si ay uga soo gudubto wareega sideedaad ee jabansliga tababaraha chelsea jose marino ayaa si xun u dhaleeceeyey garsooraha lagu magacaabo andres friska kadib markii deera laga saaray lugtii hore sanad kadib labada kooxood ayaa mar kale isku aadiyay wareega lix iyo tobanka jabrosaliga misi ayaana go-aansaday inuu dareenkiisa sheegto misi ayaa waxa uu sheegay inta uu jooga cayaaraha chelsea in uu ka necab yahay kooxda kubadda cagta ee real madrid sidaas daraadeedana uu naceebkaasi weli usii hay doono qodobkaasi la xiriira arrimaha cayaaraha ayaa ugu dambeeyay saaxiib yaal guud ahaan warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo